إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah weerar ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ayaa xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose tiradad ah ayaa ku dhaawacmay dhismo kusoo dumay meel u dhow isgoyska sooba ee magaalada muqdisho mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay mas-uul ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa ka hadlay xaalada ka taagan magaalada guriceel isagoona maleeshiyaadka suufiyada ku eedeeyey inay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye maleeshiyaadka t b l f ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah oo dhacda galbeedka dalka itoobiya dhegaystayaasha alfurqaan ayaa aragtiyo midaysan ka bixiyey hadalkii gaalnimada ahaa ee ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed isbahaysiga uu maamulka ale sacuud hogaaminayo ayaa sheegay in ku dhowaad boqol xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen magaalada ma'rib ee dalka yemen
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkiiyo faahfaahsan weerar ka dhan ah dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi yaasiin ayaa ka waramaya saddex ka mid a weeraro xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay la beegsadeen ciidamada ugandha ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada ugandha ee ku sugan duleedka barawe gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo biyamaalow in muddo ayuu halka dagaalku ka socday weerarka labaad ayaa waxa uu ka dhacay fariisin kale oo ciidamada ugandha ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada barawe dadka deegaanka ayaa waxay ku baraarugeen labada dhinac oo hubka noocyadiisa kala duwan isweydaarsanaya weerarka saddexaad waxa uu ka dhacay deegaanka arbacowe isla gobolka shabeellaha hoose laakiin kaabiga ku haya magaalada muqdisho isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka fuliyeen weerar ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah howlgal ka dhacay deegaanka xaawi cabdi oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku qabteen askari ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan beliiska askarigan waxaa lagu magacaabaa xuseen cabdi cusmaan waxa uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka sanadkii laba kun iyo sideedii ilaa iyo imankana waxa uu sitay qoriga asigoo la dagaalamayay xarakada shabaabul mujaahidiin laakiinse xalay ayay gacanta ku dhigeen raggii uu la dagaalamayay dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isgoyska salaame ee degmada dharkenley dagaalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka ah laba qori oo ay wateen askartaasi ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dadka ku dhaqan degmada dharkinley ayaa saaka si weyn u hadal haya dilka askartan oo ay yaqaaneen loo geystay iyo weliba in hubkoodii laga furtay weerarada xalay waxay ku soo aadayaan iyadoo weeraro habeen hore ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askar badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaana weeraradii habeen hore dhimashaya dhaawac ku noqday tiradadah ayaa ku dhaawacmay dhismo kusoo dumay meel u dhow isgoyska sooba ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
dhismahan ayaa soo dumay xilli lagu howlanaa dhisidiisa waxaana dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid a fundiyaashii iyo shaqaalihii ka shaqaynayey sida ay sheegeen dad goobjoogayaala ilaa shan ruux ayaa dhaawac ka soo gaaray dhismaha soo dumay kuwaas oo la geeyey xarumo caafimaadka waxaana la sheegay mid ka mid a dhaawacyada in ay xaaladiisu culus tahay qaar ka mid a dadkii gurmudka u sameeyey dadkan uu dhismuhu ku soo dumay ayaa saxaafadda uga warramay sida ay wax u dhaceen jidki ugu horreysa markay dhacday annaga waxaan taagnaa masaajidka alaabkiisa anaa ugu soo hormariyay dad kale meeshataa taagnaa maqaayadda shaahka caweeye marka dad shaqaala ah meesha loo diray dhisma ku hayay ayaa meesha wax ku gaaray hadda afar qubood annaga goobjoogaan soo saarnay ambalaasaan saarnay waxaa loo diray iskaaridin qofoodaa kasoo baxan kasoo saarna danaga ku wallaayo hal qof hadda dadka qaar waxay leeyihiin laba qubood ma hal qofood ayaa ku jiray niyi marka amarkii looga waxaa masiiba qarabeed marar badan sidaan oo kale waxaa u soo dumay guryo ay dhismo ku socotay taas oo mararka qaar loo aanayo injineerada oo aan aqoon buuxda u lahayn mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay mas-uul ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed zakariya cumar ayaa faahfaahinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada soomaaliyeed islamarkaana daawaday xalaqaadkii kow iyo tobanka ahaa ee baahisay mu'asasada alkataa'ib ee lagu faaqidayay xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu soo qaatay xalqada kow iyo tobanaad ee silsilada saa ama yaxkumuun ninka oo lagu magacaabo cali siciid fiqi sheekh oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in madaxda shisheeyaha ku jaalka ah ay weligoodba sidaas diinta islaamka ugu gafi jireen balse iminka xaaladda sidii hore ay ka beddelan tahay sidaasna loogu soo beegay dadka aanan la gabanaynin cayda iyo aflagaadada ka dhanka ah diinta islaamka hadda xooga innuhu noo fiiqmeen ilaahay intii waxna barta allaha cafiyo oo intii waxna tusaalaysay haddaba allaha ajir allaha ka siiye saanay u hadli jireen diin islan hal xaba ku falimaynay dhihi jireen boqol iyo toban afar qodobay samaysteen nimanka lagu leeyahay kow iyo labaatanka sana taliyahay boqol iyo toban afarta suuradood lagu faduuliyay hadday ninkaanuna waa kuwii uun ka mid yahay laakiin hadda waxa soo korra magaree birigaas waxay eheeday dadku waxba kaama ogee waxa doonta iska dhahay eed hal hal xabo kuwaasna waa la xirahay eed hadda laakiin qaab kalaa jira dagaalku waa adkaadoo niman waxaa soo baxay dagaalka iyo hadday afta iyo hadday adim tahaba aan gambanayn oo aada u khataraha soo baxee dhanka kaleo gaaladana waa in laga keenaa niman ayagune afka iyo adinkaba aan hal xaba gambanayn waa in la keenaa macnaha waxa waaye waa isu dhigmaan mogtaa laakiin nin qonya socda meesha waxba ka qaadi maa mogtaa waa inuu noqdaa nin tababaran oo bannaanka yaalow inuu noqdo sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay waxa keenay in in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ay fahmaan hadallada ay ku hadaaqayaan ninkan iyo kuwa la midka ah ninkaas iyo ragga lamidkaaba inaan fahanno waxa keenay fahmiga diinta islaamka aan wax ka fahanay ilaahay subxaanahu watacaala ha noo kordhiyo asiga iyo dadka lamidkaana waxaan leenahay allah soo hanuuniyo wax kala dhihi mayno haddii uu diidane haddii saaxibadiis saaxibadiis wuxuu ku dhaca unuu filaha alam nuhlik alawaliin oo alam nuhlik alawaliin thumma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin ibliis in la caabudo u rabaa oo qawaaniinta iyo maaragtay lagu dhaqmo taas waxba tari maayo kuwuu soo dejiya laftooda biri ku kufriyaya falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billah waxdah wakafarna bima kuna bihi mushrikiin ayagaa dhahay waxba u tari maayo mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay kow iyo toban xalqo oo ka mid ah silsilada saa ama yaxkumuun xalaqaadkaas oo si weyn ay ula tafaaculeen dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka iyo dibaddiisa islamarkaana bannaanka soo dhigay xogo badan oo ka dahsoonaa bulshada muslimiinta iyo xaqaa'iq badan oo ku aadan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka
hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa ka hadlay xaalada ka taagan magaalada guriceel isagoona maleeshiyaadka suufiyada ku eedeeyey inay gadaal ka riixayaan dowlada shisheeye maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalada ka socda magaalada guriceel ee gobolka galgaduud qoorqoor ayaa maleeshiyaadka suufiyada ee is-hayaan ku eedeeyey inay iyagu bilaabeen dagaalka ka socda magaalada guriceel duulaanna ku yihiin jiritaanka maamulkiisa madaxweynaha galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dagaalka ka socda magaalada guriceel ee u dhexeeya ciidankiisa iyo suufiyada ay ku lug leeyihiin dowlado shisheeye kuwaasoo uu xusay inay taageerayaan maleeshiyaadka suufiyada
waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba iyagoo ka leh u gudbinaya fariimo ay ka leeyihiin dana qalloocan oo aad iyo aad u jaban waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta laba kun koob iyo labaatan aan aragno si raqiiskaas adad u fakaraya cadaymaheediaan haynaa mar kalean ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa arrinta lala yaabo dad badanna ay la fajaceen ayaa ah in qoorqoor uu suufiyada ku eedeeyey inay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye xilli laga wada dharagsan yahay in labada dhinac ay ka marneen faragelin shisheeye oo mid walbaahiba ay taageerayaan qaar ka mida waddamada caalamka kuwaasoo ujeeddooyin kala duwan ka leh dagaalka ka socda magaalada guriceel ee gobolka galgaduud maleeshiyaadka t b l f ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah oo dhacdo galbeedka dalka itoobiya maxamed ciise ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya galbeedka itoobiya ayaa ku waramaya in dagaalyahanada t b l f ay horumaro ballaaran ka sameeyeen jiida dagaalka ismaamulka amxaara ee dalka itoobiya ciidamada t b l f ayaa la wareegay dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada istaraatiijiga ah ee d c ilawareedyo ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaara ay isku soo dhiibeen kooxda tigreega magaalada d c ayaa hadda hawanaysa sida laga soo xigtay wariyaal ku sugan gobolka amxaara dhanka kale ciidamada cirka itoobiya ayaa shalay duhurnimadii duqeyn culus ka geystay magaalada maqalla ee caasimada u ah ismaamulka tigreega dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo baraha bulshada ay qabsadeen sawirada ciidamo hor leh oo ay soo bandhigayaan labada dhinac ee ay dirirtu ka dhexayso sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubayd dhegaystayaasha alfurqaan ayaa aragtiyo midaysan ka bixiyey hadalkii gaalnimada ahaa ee kasoo yeedhay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed dhegaystayaashan ku xiran idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan islamarkaana jooga dalka iyo dibadda intaba ayaa aragtiyadooda kasoo dhiibtay hadalkii dhowaan kasoo yeeray guddoomiyaha golaha isku magacaabay sharci dejinta ee maamulka koonfur galbeed waxayna sheegeen in ninkan uu ku hadlay hadal gaalnimo ah oo looga baxayo shareecada islaamka ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo howlwadeenada idaacadda islaamiga alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan guda galo mowduuca dee naguma cusba gaalada iyo nimankan ay soo carbiyeysay inay diinta islaamka caayaan ama ay wax ka sheegaan ayagoo xayeysiinaya dastuurada waxay ugu yeeraan ee ay dalka ku xukumaan qof waliba muslim ana wuxuu garanayaa waajib ahaanshada ku dhaqanka shareecada islaamka allah subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun awalan allah ayaa mahad dhammaanteed iskaleh uma waxaan u mahad celinayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan iyo dhammaan warbaahinaha islaamiga iyo walaalihii kasoo shaqeeyey oona soo gaarsiiyey silsiladan aan maanta ka dhiiban doono ra'yigeena ee alkataa'ib subxaan allah waa wax laga xumaado oo jirka nala xanuunay sidoo kale qaar ka mid ah dhegaystayaasha ayaa waxay yidhaahdeen sidan magacaygu waa maxamuud jooga south africa ninkan mulxidka ah ee kaafirka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u gufay ee ku been abuuranaya ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kaasoo dhahaya shareecada islaamka waa ay ku daaleen shareecada islaamka kumaana daalin shareecada islaamka sharci aan siisanayna ma jirto ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed raalli kama ahan gaalnimadaasna ninkaas inuu caddaystay gaalnimadiisa awalba dhammaan dadku way ogaayeen inta yaroo aan ogeynna maanta way u caddaatay magacaygu waa cabdiraxmaan anigu haddaan ra'yigeyga ka dhiibto ninka la yidhaahdo cali saciid fiqi guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed hadalka uu ku hadlay oo ah diin islaamkuma dhaqmi karno horta ninkaanu hadalkan shalaya daraad ma dhihin mar hore ayuu yiriyey waxayna kutusay dahay markhaati ka tahay dadkii gaaladu soo dirsada inay raalliga ka yihiin siday u raaligelinayaan hadalkaas gaalada ayuu ku raalligelinayaa dhowaan ayay ahayd markii ninkan ku hadlay hadalkan ka fajiciye ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida uu ka soo muuqday filim cusub oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo looga hadlayay la dirirka lagu hayo shareecada islaamka warkaan dhegaystayaal waxaad kala socotaan raadiyaha al furqaan isbahaysiga uu maamulka ale sacuud hogaaminayo ayaa sheegay in ku dhowaad boqol xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen magaalada ma'rib ee dalka yemen isbahaysigu waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay fuliyeen koob iyo labaatan howlgal oo ay ku bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasoo ka dhacay juba iyo alkasra uu ku yaala agagaarka magaalada maarib afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sagaal ka mid a gawaarida dagaalka ayay sheegeen inay ka burburiyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana la sheegay in khasaaraha uu kor u dhaafay siddeetan iyo shan xubnood oo ka tirsan xuutiyiinta weeraradu qaymo u badnaa oo ay fuliyeen isbahaysiga uu hogaamiyo maamulka ale sacuud ayaa waxa ay sheegtay inay ku dileen ku dhowaad saddex boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta dalka yemen ayaa waxaa ka socda dagaalo adag oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta oo taageero adag ka helaya shiicada iiraan iyo sidoo kale taxaaluf ay hogaaminaysa xukuumadda riyaad warkiisuba waxaad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa